weysaysigii markaa asaadisu ka lixaad tartiibuhu haakadaa bimacnaa in loo kala tartiibiyo weeye sidaa sidaa uu soo sheegay waa in lagu bilaabo wejiga maydhitaankiisa oo lala xidhiidhiyo niyada labada gacmood deetan madaxa oo la masaxo labada lugood oo la maydho maxaa yeelay dee falkii rasuulka ee caddaynaya weysaysiga ilaahayuna amray ayaa sidaas ahaa iyo ibdahu biabda allahu bihi ilaahay kuu kaga bilaabay dee kaga bilaaba ayaa rasuulku sala allahu alay slam yidhi midda kale yacni waxay isugu jiraan waxyaalaha aayaddu ay sheegtay qaar la maydhayo iyo qaar la masaxayo oo wejiga iyo gacmaha iyo lugaha waa la maydhayaa madaxna waa la masaxayaa qur-aankuna luqada carbeed buu kusoo degay shay mutanaajis oo isku jinsi ana ma kala geeyaan ilaa inay dee mugta iyo faa'iida ay ku jirto mooyaane oo masalan haddii aanay faa'iida ku jirin dee inta la maydhayo inta la israaciyo ayaa dabeetama amsaxu biru'uusikum la dambaysiin lahaa ama madaxa masixitaankiisa la horraysiin lahaa markaasa inta la maydhayana la dambaysiin lahaa laakiin nugtada iyo faa'iidada iminka ku jirtaa waxa weeye ee shaygaa mutanaajiska isku jinsigaa loo kala geeyey waa tartiib marka xadiidkuna yani waa faa'iideynaya aayadduna way faa'iideynaysaa walow iqtasala muxditun haddii uu maydho midoo muxdita oo xadadkii yaraa ee asqarkaa weysanaya hadduu maydho isagoo niyata rafci lxadad niyeysan fal asaxu asax weeye annahu in amkana hadday suurto gasho taqdiiru tartiibin tartiib qadaritaankeed hadday suurto gasho wadalika mithaal bian qadasa waa inuu yacni galay biyihii wamakata uu dabeedna qadar ay tartiibi suurtagal tahay uu ku nagado saxa weysaysigiisii waa ansaxaya maxaa yeele dee tartiibtii arrintaas ayay ku xasilaysaa leanno markay dee biyii wejigii la kulmaan isagoo niyaye xadadkii baa ka dhoqonaya gacmii baa dabeetana ay kaga dhoqonayaan haddana lugihii haddana madaxi sidaas ayay u soconaysaa taanigu isagu wuxuu leeyahay muqaabilo asaxu ma ansaxayo maxaa yeelay tartiibtani waa amar taqdiiriya wey taxqiiqi maaha markaana waa ilaa haddii kale oo aanu negaanin qadarka tartiibka ee intuu markiiba saa u galaybuu ka soo baxay falaa falaa yasixu ma ansaxayo maxaa yeele tartiibtu waajibaadka wuduuga ayay ka mid tahay dee shayga waajibkaana kuma dhaco shay aan waajibayn haddii la sameeyo qultu waxaan idhi haddaan nawowiha al asaxu asixatu asax waxa weeye inuu ansaxaya bilaa mugtin isagoon waxba ku nagani markiiba kasoo boday wallahu aclam maxaa yeelay dee gelidaas buu leeyahay oo marka qura saa u galay labada xadad kii weynaa ee jinaabadaha wuu kor yeelayay mar hadduu kaa kor yeelayey dee kii yaraana waa kasii awlaysan yahi wa sunanuhu sunayaalkiisu asiwaaku waa cadayso cardan ballad uu cadaydo bikulli khashinin shay kastoo adag uu ku cadaydo laa asbuc laa asbucahu fartiisa may fil asax asax haddaynu qabanno wa yusannu lisalaati salaaddii ayaa loo sunneeya iyo wa tagayurilfami afka doorsoonkiisa walaa yukrahu lamana karaysa ilaa lisaa'imi qofkii soomanaa mooyaane oo bacda zawaali jooga intii cadceeddu ay iilatay waxau leeyahay sheekhu sunnayaalkiisa waxaa ka mid a asiwaak cadayasho markaa siwaak yacni marmarintan iyo ficilkanna waa lagu magacaabaa aalada iyo shayga lagu cadayanayana waa la yidhaahdaa markaa siwaakna waxa weeye dee cadaygaana wuu noqonayaa isticmaalka qoriga iyo wixii la mid a la marinayo ilkaha ayaa la yidhaha rasuulku sala allah alay sl wuxu uhi lowlaa ana shuqa calaa ummatii la amartum bisiwaaki cinda kulli wuduu haddii aanan ka baqanayn ummadayda inaan ku dhibo waxaan fari lahaa cadeesho wakti kastay weysaysanayaan bimacnaa wuu amray amra iijaab yacni waan ku waajibin lahaa cardan wa sunna kownu cardan waxaa kaloo la suneeyey inuu baladar yahay fii cardi alasnaan yacni in sidaa loo cadayda ilkaha ee aan korkaa loo cadayan ee loo cadayda gudub inta ilkaha qofku isku qabto inuu gudubkaa kolba dhinac qowlalada xaggooda u kaxeeyo oo xadiid mursalo abu daawuud uu leeyahay ayaa ku soo arooray markaa cadayataan ballarkaa u cadayda oo leanna waxay leeyihiin waanay dhacdaa runtii haddaad dherarkaa u cadayato ciridka yacni cadayga waxbaa kaa gelaya inuu adoo xoog u wada kugu muruxsado oo dabeetana ciridku waxay iska itaan yar hore uma bogsadee inuu dabeetana halkaa kaaga dhijudha wax kaa geystana waa dhici kartaa carabka isaga dherarkaas ayaa fiican bayda in loo cadayo waxaa kaloo ku celaya wadaadadooda yacni dherarka dee si ay u arkeen mooje waxay dhahaan shaydaanka ayaa markaasaa u cadaydo oo afkiisuu sidaa yahay bikulli khashinin wa yaxsulu bikulli khashinin waxaa kaloo ku xasilayaa shay kasta oo adag shay kasta oo adag oo markaa laan ama keyrkeed ama maro yacni maqsuudkii arrintii ayaa sidaa ku xasilaysa geedka araagga laydhaa geeda cadayga aynu dhahno ama garaaskana culimada qaarkood ay yani kuba tilmaameen inuu yahay yani kaas ayaa ugu fiican laa asbucahu fartiisa iyada maya fil asaxi asax haddaynu qabanno fartiisii la xidhiirsanayd walow haba adkaatee ma kaafinayso leannu laa yusamaysiyakan ayada dee cadayasho laguma magacaabo bay leeyihi iyada cadayasho lagu magacaabi maayo taa markaa munfasiladaa dee mooji si loo heli doona iyada hadal badan bay gelinayaan taa markaa ka soocan qof ee xibba wa yusanu lisalaati salaada ayaa loo sunneeya cadayga yacni mar kasta oo qofku uu yacni salaad tukanayo ama sunna haatee ama faral ha haatee inuu cadaydo ayaa loo sunneeya liannahu rasuulku sala allahu alay slam lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartum bisiwaaka cinda kulli salaa yacni salaad kasta oo ay tukanayaan inay cadaydaan ayaan fari lahaa wa tagayuri ilfami iyo afku marka uu isbedelo ee ama hurdo uu isku bedelo ama wuxuu masalan cunay toontii iyo basashii iyo wixii la midka aha ama gaajo ama aamus dheer iyo waxaan lagu ibtileeyo dadka iminka sigaarka iyo wixii la mida markuu afku isku bedelo yacni in la cadayo ayaa iyaduna sunno ah oo habboon rasuulka sala allahu alay slam xadiis saxiixa ku saaray wuxuu a kaana nabiyu sala allahu alay slm idaa qaama min anowm yashuusu faahu markuu rasuulku hurdo ka soo koco afkiisa ayuu cadayga ku jijibin jiru saa u marmari jiray waxaana hurdada looga qiyaasay waxa la yaariyo wixii kale ayaa iyaguna la mid ah maxaa yeele dee waxa isu keenaya tagayurka iyo isbeddelkaasa isu keenaya walaa yukrahu lamana karaahiyeysto xaalad ilaa lisaa'imi qofkii soomana ayuunbaa loo karaahiyey oo bacda zawaali yacni zuulitaanka dabadeed yacni cadaayaddu intay iilatay ee bartanka ay ka iilatay xilligaa iyada waa loo karaahiystaa buu leeyahy qofka sooman oo dee xadiiskii saxiixayn baa ahaa qariyo muslim la khaluufu fami saa'im qofka sooman afkiisa yacni urtiisa ama luunkiisa ayaa adyabu cinda allahi min riixi lmiski baalka udugaa miskiga la yidhaahdo urtiisa kaasaa ilahay agtiisa ka udgoon khaluufna waa isbeddelka yacni tagayurka raaixada af isbeddelaysa markaa dee urtaasi dadku waxaa laga yabaa inay u qaataan yacni markaa horta waxay leeyihiin mar haddii la yidhi oo adyabiyada iyo udgoonkaa lagu sheegay waxay keensanaysaa taasi yacni doonid laynooga doonay inaynu daysanno iyo in la kohday oo la nacay suulintiisa ayay keensanaysaa halkaasay ka soo saareen markaa karaahiyada haddii udgoonka iyo wanaaggaa laynoogu tilmaamay waxay keensanaysaa ama ay ka dhigantay iyadoo laynaydi daysta markaa waana la kodo waa la nacay markaa in la suuliyo haddaba dee maay waxaan ilkaha saaran iyo isbeddel kanuu noqonayaa mise dee waa ur kale oo ama caloosha ama meel kaleba ka imanaysa kollay mafhuumku ma noqonayo yacni ilkaha isbeddelkayo waxaa saaran waa mid kaleo markaas macnawi inagu aynaan garanayn markaa nawaawi isagu wuxuu doortay yacni fii bacdi kutubihi kutubtiisa qaar ka mida waxa uu ku doortay in aanay karaahiye ahayn ayidhi wax daliila ayaan loo haynin ama istiyaaku saa'imin bacda zawal fakhtira lam yukrah wayaxrumu lmusaaq zuwadka wuxuu ku lahaa ibnu raslaan qofka sooman ceedayashadiisa bacda zawaali uu cadaydo fakhtira lam yukrah waxaa la doortay inaanu karaayahayn nawaawi ayaana doortay wa tasmiyatu awalahu waxaa kaloo la sunneeya yacni eebba magacow inuu ilaahay magacaabo awalahu weysiisiga awalkiisa inuu bismi illaahi yidhaahdo yani axaadiidee ku soo aroortay inkastoo ducfi ay leedahay majmuuceeda marka la isu geeye rag badan oo muxadisiin waxay ku tilmaameen inay darajatulxasan ay gaadhayso marka culamada qaarkood waaba waajibiyeen tasmiyada qaarkoodna waxay yidhaahdeen way ka yar sokaysiiyeen wa tasmiyatu awalahu awalkiisa inuu eebba magacaabo bismi illah yala sunneeya fa in taraka hadduu ka tago yacni tasmiyadii hadduu ka tago ama fain tarakaasay qaarkood odhanayaan sahwi ayuu uga tegey ama camdi ayuu uga tegey fa fii ahnaa'ihi ayuu ya'tii biha wuxuu la imanaya dhexdiisa bismi illahi awalow aakhiro buu odhanayaa sidii cuntadii oo kale wa qaslu kafayhi labada kaf inuu maydho ayaa iyadoona la sunneeyaa sunnayaasha ka mid a labada kaf waxa weeye labada gacmood intoodaa hore ee faru ay ku yaallaan ee leexleexataa ayaa la yidhaahdaa gacanta inteedaa hore faru ku yaallaan ilaa baabacada intaan in la maydho ayaa la sunneeya intaan qofku luqluqan wala hore yaqiinsada dee inay markaa daahir yihiin fain lam yatayaqan haddaba haddaanu yaqiinsanin duhrahumaa daahirnimadooda haddaanu yaqiinsan kuriha waxaa laga saa kamsumaa inuu geliyo fil inaa'i weelka qabla qaslihimaa intaanu maydhin wuxuu leeyahay sheekhu haddii aanu yaqiinsanayn qofku daahirnimadooda masalan waa ka shakisan yahay waxa karaahiyaa inuu geliyo fil inaa weelkii uu ku weysaysanayey inuu geliyo ayaa karaahiya qabla qaslihimaa intaanu maydhin saddex jeer intaanu maydhin inuu weelkii geliyo ayaa karaahiya maxaa yeele rasuulku sala alla alay sl uhi sayqada axadukum min nawmi marka uu midkiin ka soo baraarugo hurdadiisa gacantiisa yuu weelka gelinin xataa yaqsilahaa halaaan intuu saddex jeer ka maydhayo maxaa yeelay fa innahu laa yadri ayna baasat yadi meeshay gacantiisu bariday isaguma oga walmadmadatu walistinshaaq luqluqasho iyo sandaarsi ayaa iyaguna sunno ah wal adharu adhar waxa weeye anna faslahumaa kala saarkooda ayaa afdalu ka fadli badan uma al asaxu asax waxa weeye inagoo adharkaa ku soconna yatamadmad waa luqluqanayaa bigurfatin halaata saddex jeer ayuu ka luqluqanaya uma yastanshiqu biuqra halaata saddex jeer ayuu ayana ka sandaarsanaya wa yubaaliqu fiihima waa ku heldheeranaya hayru saa'imi kii aan soomanayn qultu waxaan idhi haddaan awaa wahay wuhi al adharu adhar waxa weeye tafdiiluljamci kulmini inay fadli badan tahay bitalaati qurafin saddex qaadasho ama saddex darsasho lagu kulmiyo yatamadmadu min kullin mid kasta uu ka luuluqan uma yastanshiqu deedna uu ka sandaarsanaya wallahu aclam waxau leeyahay sheekhu sunayaashida waxaa ka mid a almadmadatu walistinshaaq luqluqasho iyo sandaarsi ayaa ka mida sunnayaasha leannahu rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ihi ma jira mid idinka mid oo biyuhu ku weysaysanaya soo dhawaysanaya oo luqluqanaya oo sandaarsanaya oo deedna fifis ka odhanaya ilaa hadduu jiro khadat khadaayaa fiihi khadaayaahu yacni dembiyaashiisii biyaha ayay raacayaan oo way ka dhacayaan yacni dad uu markaa u tilmaamayey waysadana oo uu barayeyna ayana wuu faray inay la yimaadaan istinshaaqa iyo madmadada sandaarsiga iyo luqluqashadaaba daba laba kayfiyay leedahay in la kala saaro oo sankana mar gaara loo qaado afkana mar gaara loo qaado la yidhaha fasli iyo jamcinoo mar laysu mariyo haddee wuxu uhi wal adharu qowlka adharkee xoogga badani waxa weeye anna faslahumaa kala saarkooda ayaa afdalu fadli badan maxay ka fadli badan yahay jamcintoodii iyagoo la kulmiyo haddaba faslinta lafdeedii ayaa iyadii lafdeedii dhowr nooca markaasoo haddana tii fadliga badnayd ayuu haddana tumal asaxu asax waxa weeye innaga qowlka afdalkaa ku soconna inay sidaasi fadli badan tahay faslintu inay jamcinta ka fadli badan tahay inagoo ku soconna asax waxa weeye yatamadmadu biqurfatin darsasho ayuu ka luqluqanayaa talaata saddex jeer saddex jeer buu daayo ayuu ka luqluqanayaa mid qura uma yastanshiqu biukhraa alaaan haddana mar kale qorfo kale iyo soo qaadasho kale ayuu saddex jeer ka sandaarsanaya marka xubin xubin kale way gurmay ilaa uu kii horeeya dhammaado maxay tani ka fadli badan tahay lix qaadasho lix qaadasho markaa taaniga asaxa ka soo horjeeda wuxuu leeyahay lix ayaa markaa fadli badan oo masalan saddex jeer ayuu markaa sanka u qaadayaa saddex jeer ayuu sanka biyo u qaadaya markaasu haddana saddex jeer afka u qaadaya saddex jeer sanka saddex jeerna afka yani waxaa leeyahay kayfiyaadka waa ta ugu nadiifta badan haddana ugu daciifsana ugu liida wa yubaaliqu fiihima waanu ku xeldheeraya hayru saa'imi kii soomanaa hayrkii waa ku xeldheeraanaya xayra rasuulku sala allahu alay wasalam nin uu u sheegayey wuxuu yidhi wabaaliq fi istinshaaqi ku xeel dheerow sandaasigi ilaan takuuna saa'iman fa birid inaad sooman tahay mooyaane mar haddaad sooman tahay si dhimrina ula kaalay markaa mubaalaqana waa maxay dee waa inay biyihii dhan xaragga iyo ilkaha iyo halka ay wada gaadhaan istinshaaqana waa inay biyuhu dee ay bacaaraarkii sanka ay galaan oo biyaha lagu warwareejiyaa dabeetana uu iska soo dubaa fayf yidhaahdaa laakiin ninkii soomanaa isaga saa looma suneeye caadi un haw luqluqo caadi un haw sandaarsado maxaa laga baqayaa yacni inay ku siibtaan haddii ay adigoo mubaalaqo ku sameeyey ay kugu siibtaan muqasir baad noqonaysaa nin gabood falay dabeetana soomkaagu guraya adigoon laakiin mubaalaqo iyo xeeldheeraansho aan samaynin haddii ay biyuhu kugu siibtaan kama burayso aanaynu kitaabu siiyaan baynu ku gaari doona haddii alla idha qultu waxaan idhi buuhi haddaan awaawaha al adharu adhar waxa weeye tafdiiluljamci yani jamcu inuu fadli bayo kulmintu inay fadli badan tahay mudmadaya istinshaaqa in la kulmiyo inay fadli badan tahay in la kala saaro ay ka fadli badan tahay maxaa yeele axaadiista ku soo aroortay ayaa saxiix oo sugan yacni fasliga iyo kala saarkaana shay la xusi karo oo yani waxay leeyihin xujo adag lihi ama nas yacni aan durid lahayn kuma soo aroorin riwaaya abu daawuud ku leeyahay ayaa jirta markaa isnaadkeeda waxay nin bay ku sheegayaan ay culimmadu daciifiyeen haddaba jamci waaje bitalaati qurafin saddex qaadasho iyo tamadmud min kullin uma yastanshir yacni saddex qaadasho ayuu isu marinayaa mid buu isu maraya soo afkiiyo sankiiba wada marinaya haddana mid kale markaasoo afkiiyo sankiisu maraya haddana mid kale soo afkiiyo sankiisu marinaya waxay taasi ka fadli badan tahay qurfo yacni in lagu kulmiyo oo uu markaa ka luqluqdo saddex haddana saddex uu ka sandaarsado ama intuu mar ka luqluqdo haddana marka kale uu ka sandaarsado haddana mid labaad iyo mid saddexaad usaa sameeyo wallahu aclam yacni adhar buu yidhi muqaabilu adharka qowlka hadalka ka soo horjeedaa wuxuu leeyahy al afdalu an yatamadmada minha uma yastanshiqa minha waxa wanaagsan mid qura inuu markaa kalowladeeda ka sandaarsado inuu sidaas labaad iyo saddexaad u sameeyo wa tasliit lgusli waxaa la suneeyaa maydhiga in la saddexeeyo iyo walmasxi masaxaadaba waxaa ka mida sunnayaasha weysadu ay leedahay tasliit lgusli meeshii la maydhayay in la saddexeeyo oo saddex jeer la maydho xubinkaasi saddex jeer aad maydho walmasxi iyo masaxa in isagana la saddexeeyo oo rasuulka sala alla alay slam waxaa ka sugnaatay mar inuu marmar weysaystay laba laba jeer inuu weysaystayna waa ka sugnaatay marka waajibka ama faralku waa hal mar saddexduna sunnayaasha ayay ka mid tahay waaxid waaxidsi bay dhahaan dadkeedu wa tasliit lgusli walmas laakiin masaxa in isaga mar qura u la mariyo sidaas ayay nusuustu u badan tahay yani isaga inaa wa masaxa calaa ra'sihi maratan yani in madaxa mar qura u la masaxo ayay nusuustu u badan tahay wa yaakudu shaaku kii shakisanaa bilyaqiini sida yaqiinta ah ayuu qabsanaya u qaadanayaa masalan wuxuu ka shakiyey taba ma labaad maydhay mise saddex maxaa yaqiinahee uu hubaa dee laba labadaasuu qaadanaya markii saddexaadna marka uu maydhaya leanna asalku waa waxa ziyaadadaahi in aanay jirin sidii dee cadadkii ragcaadkaba haddii uu qofku ka shakiyo uu tayar inu qabsanayso inoogu iman doonto kitaabu salaa sidaa la ydhaha wa masxu kulli ra'sihi madaxiisa dhammaantii inuu masaxano sunnayaasha ayay ka mid tahay oo riwaayaadka dee saxiixa ah ayaa sidaa ku soo arooray madaxa dhammaantii la masaxo kayfiyada ugu wanaagsanna waxa weeye in labada sunna uu halkaa dhafoorka uu ku dhejiyo labada suul labada farood ee murdisada la yidhaahna uu isku qabto dabeedna uu intuu xagga hore saa uga qabto dabeedna haddana mar labaad saa usoo celiyo oo shaaficiyadu waxay leeyihiin dee markay culimmadii kale ay waajibiyeen ayaa waxay dhahdaan khuruujan min khilaafi man awjabahu si aynu isagaba baxnaba khilaaf kabaa yani waa sunne had iyo gooraale haddii madhab meel waajibiyo kuwa kalena waxay dhahaan waa sunne si aynu khilaafkaaba uga baxno oo ninka dee khilaafkaba iskaga baxaa dee waa wanaagsanya masalan dumarkii oo kale waa jebinayaan iyo taabashadii ma jebinayso maaha dee ka iskaga weysaystaa wanaag busu ilaa haddaanay ka jebinna tajdiid alwuduu bay u noqonaysaa hilibkii geela kadalik isna waa sidaa yani kii aan qabin de waxaa wanaagsan inuu iskaga weysaysto leannu waxaa ama tajdiid alwuduu bay u noqonaysaa ma dee waaba ka jebiyo dee weyse cadi bay u noqonaysaa wayaakudu shaaku bilyaqiini wamasxu kulli ra'si madaxa dhammaantiin la masaxo ayaa sunnayaasha ka mid hadyiga rasuulka sala allahu alay slam iyo marka loo noqday ficilkiisa rasuulka saddex shay baa ka sugnaaday madaxa dhammaantii inuu wada masaxo waa arrin sugnaatay waxaa kaloo sugnaatay masalan cumaamadii hadday wuxu saaran yihiin inuu ayada dhammaanteed waxaa madaxa u saarnaa wada masaxay waa sugnaatay waxaa kaloo iyaduna sugan iyadoo madaxa cumaamadii ay wuxu saaran yihiin inuu madaxiina bar masaxo timihii intii kalena uu ku dhammaystiro laakiin madaxii qofka oo makshuufa aliqtisaar calaa bacdi yacni bar un ku gaabsado saasuun iyar halkaa uta loo mariyo iyada rasuulka sala la alay sl marnaba kamay ansixin bay yidhahen muxadisiin uma udunayhi labadiisa dhegood inuu masaxo ayaa iyaduna sunnayaasha ka mid a daahirkooda iyo baatinkooda biyo cusub inuu ku masaxo ayaa iyaduna sunnayaasha ka mid a oo inuu fartaa murdisada inuu qaybtaa muuqata mariyo labada suulna xaggaa dambe soo mariyo ayaa la sunneeya fa in casura hadduu adkaado rafculcumaamati cumaamada koryeelkeedu hadduu adkaado ka malab ilmasi calayha ka malab wuxuu ku dhammaystiraya bilmasi calayha yani masixitaanka uu masaxayo ayuu ayada ku dhammaystiraya masalan qofkii madaxii cumaamadii waxba u saaran hasay ku adkaatay siibitaankeedu ama inuu koruqa inuu inuu inuu iska saaraa baanu doonaynin ka malabilmasi calayha wuxuu ku dhammaystirayaa yani madaxii uu wada masaxayey masixitaanka cawada masaxay intuu bar ka masaxo ayuu dabeetana iyadana wada masaxaya wa takhliilu lixyati lkasati garhkii faraha badnaa in la takhliiliyo oo la dhex geliyo faraha ayaa la sunneeyey iyo waa saabicihi farihiisaba inuu takhliiliyo ayaa la sunneeyey waxaa sunnayaasha ka mid a buu sheekhu leeyahy takhliil lixyati lkasati garhkii faraha badnaa in la takhliiliyo biyihii la dhex geliyo gacanta la dhex geliyo xayd rasuulka sala allahu alay waslam waxale kaana yukhallil lixiyatahu garhkiisa gacmaha ayuu dhex gelin jiro biyo xagga hoose biyo u dhex galaan ayuu markaa biyaha ayuu gacanta xagga hoose uga soo gelin jisay biyo u galaan waa saabicihi waxaa kaloo sunayaashiisa ka mid a takhliilu asaabicihi farihiisa inuu isdhex geliyo kuwa gacmaha iyo kuwa lagu habaa kuwa haddaba gacmaha ayaga saasunbuu isu dhaafinayaa oo uu isdhex gelinayaa labada gacmood buu farahooda saa isu dhex gelinayaa laakiin kuwa lugaha ayadana wuxuu ku takhliilinayaa horto faryarada bidix buu ku takhliilinaya u dhex gelinayaa waxaanu ka bilaabayaa faryarada midig wuxuu ku khatimayaa faryarada bidix markaa bikhinsar min khinsar ilaa khinsar bikhinsar yani faryaru ku takhliilinayaa weeye min khinsar faryaraanu ka bilaabaya ilaa khinsar faryaraanu ku dhammaynaya yani saasunbuu odhanayaayo intuu faryaradaa ka bilaabo hoose ayuu saa usoo wadayaa dabeetana taasuu ku dhammaynaya wa taqdiimu lyumna midigta horumarinteeda ayaa iyadana la sunneeya inuu bidixda ka hormariyo yacni inuu midigta bidixda ka hormariyo waana kuwe kuwa la hormarinayaa waa laba xubin kasta oo aan mar la maydhin sida labada gacmood iyo labada lugood iyo leanna xadiis baa ku soo aroortay rasuulku sala allahu alay slam markaa weysataan midigyaalkiina ku bilaaba tayammunka iyo midigaysiga ayaana cajab gelin jiray arrintiisa oo dhan yani wixii baabu tagriime wanaagsan laakiin wixii mar la wada maydhayey masalan wejiga oo kale dee mar baa la wada maydhayaa iyadoo waxbaa dhinacyada lagu kala horraysiin maayo wa itaalatu gurratihi yacni inuu fooddiisa ku dheereeyo biyaha mayditaankooda iyo wa taxjiili xubnihiisa yacni intii waajibka ahayd inuu ka dheereeyo ayaa iyaduna sunna markaa gura waa caddaankaa wejiga ku sugan ayaa gura la yidhaha alfaras alakar yani faraska marka le faras alakar waxa weeye waa faraskaa fooda caddaanka ku leh muxajal waa kaa isna ay dhudhumadu ay caddaanka leeyihiin ka markuu weysaysanayo inuu intii waajibkahayd ka badiyo oo kor foodiisa iyo sidaa u geliyo ayaa sunno ah taxjiil yacni inuu xubnihiisii masalan ilaa suxullada soo may ahayn ilaa cududda iyo xaggaa inuu u dhaafiyo ayaa iyaduna sunno ah qadar ka waajib ah ka zaa'ida baan le intii waajibkahayd wejiga jinaac dhinacyadiisa oo dhan taxjiilkuna waa inuu maydho qadar ka dheeraad ah intii waajibaha labada gacmood iyo labadaba dhinacyada oo dhan rasuulkuna sala allahu alay slam wuxu uhi ina ummatii yudcauna yowma alqiyaamati gurran muxajaliin min aathaari lwuduu ummadayda maalinta qiyaamaha waxaa loo yeedhayaa iyaga oo biriir laho bimacnaa wejigoodaasi uu caddaan leeyahay xubnahooduna ay cadcad yihiin oy garan yihiin weysada raadkeedii faman istadaca minhu yudila qurratu falyafcal qofkii markaa kale inuu dheeraysto caddaan bay hadhowta u noqonaysaa nuurayso oo iftiimayse ha sameeyo iyo kii aan markaa lagu kari waayey intuu adduunka joogay cibaadaysan waaye weysaysan waaye calaamadaasoo rasuulku ummadiisa kusoo soconayaayo isagu dee dadkaa kalugu dhexgelaya madmadow walmuwaalaatu xidhiidhin ayaa iyaduna sunnayaalka ka mid a inuu xidhiidhiyo yani xubnaha inuu xidhiidhiyo markuu dahaaro qaadanayo oo aanu ka hore angegin intaanu ka labaad gudagelin markay dee hawaduna ay iska caadiga tahay sidaas ayaa sunna ah wa awjabahaa waxa waajibiyey alqadiim qadiim wuu waajibiyey isagu qowlkii qadiim ee shaafici isaguu waajibiyey maxaa yeelay rasuulka sala allahu calay wasalam wuxuu arkay nin tukanaya labadiisa gomadoodna caddaan ayaa ku sugnaa yacni shilin oo kale in leeg oo caddoo aan biyiha asiibin dabeedna wuxuu faray inuu weysadii iyo salaadiiba soo celiyo le'annahu waxa uu leeyahay haddii aanay muwaalaadka iyo xidhiidhintu aanay waajib ahayn rasuulku wuxuu ninkaa ku odhan lahaa waxaad maydhaa u nintaa yareecad marse haddii ay kala qallashay oo rasuulkii uu yidhi soo wada celi min hunaa waxaan ka qaadanaynaa almuwaalaad inay tahay yacni shay lagama maarmaana ay u tahay wa tarku listicaanati kaalmaysiga inuu ka tago ayaa la sunneeyay iyo wa nafdi sayrsayirka wakada tanshiifu engejintuna waa kula mid fil asaxi asax haddaynu qabanno wuxuu leeyahay sheekhu sunnayaalka waxaa ka mid a tarku nafdi tarku listicaana inuu ka tago kaalmaysiga yani in loogu shushubo leannahu ficilka rasuulku isagaa isticmaali jiray waana dee nooc iska yar kibira intuu halkaa fadhiistaha laygu shushubo oo qof a iskaga dul taago waa nooc min alkibr walaa yaliiqu bilmutacabid qofkii cibaadaysanayana waa waxaan u habboonayn weeye wanafdi wa tarku nafdi waa dee haddii aan dhibaata jirin qofkii isagu aan awoodaynin dee waxa waajib ku noqonaysa xataa ujrana ha ahaatee inuu qof ugu shushubo inuu xasishado qofkii kalena dee waa laga maarmaan inuu u kaalmeeyo qofkii aan awoodaynin oo hataa xagga istaagga salaada masalan fuqahadu markay ka hadlayaan yani waxay yidhahdaan qofka inuu salaada istaagaa yani waa rukni walow bimuciinin yani qof u kaalmeeyo xataa ujro siiyo miduu yidhaha war salaada duhur baray qaba hadda aan isaaga ugu tukaday qadadaan kaa bixinayaae hadday suurtagal tahay yani waxay leeyiin qofku iskama fadhiisan karo wanafdi wanafdi wa tarku listicaanati ayaa sunayaasha ka mid a kaalmaysiga inuu ka tago wanafdi iyo sayrsayirka nafdigu waxa weeye waa qofka oo dee tira biyihii iska tifo oo iska saydhsayda maxay taasi ka dhigeen leannu kal mutabari min alcibaada yani wuxuu ka dhigay marka qof qof iska beri yeelayo oo raadkeedii iska yaan lagugu arkin oo kale ayuu ka dhigan yahay wakada tanshiifu angejintuna waa kulmay fil asaxi as haddayn qabnay inuu iska engejiya dee haddaan cudurdaar jirin maxaa yidhaha afartiiyo raadkii ay lahayd cibaadadu ayuu de qofku iska tiraya rasuulka sala allahu alay wasalam intuu mar jinaabo ka maydhay ayaa maymuuna waxay u keentay tuwaad markaas ayuu celiyey wa yaquulu bacdahu dabadii wuxuu odhanayaa ashhadu waa xanqiraya bacdu bacd lwuduuc oo odhanaya ashhadu xanqiraya an laa ilaha ilaa xaq lagu cabuday in arjo ila allahu ilahay mooyaane waxdahu xaalu kelidii yahay laa shariika lahu weheluma sugnaan ashhadu waxaan qirayaa ana muxammadan cabduhu rasuuluh nebi muxammedna inuu yahay addoonkiisa iyo rasuulkiisa allahuma ajcalnii ilaah waxaad iga yeeshay min atawaabiina kuwa toobadkeenka badan wajcalnii min almutadahiriina kuwa isdaahiriyanaya subxaanaka ilaahu nasahnaan ayaa ku sugantay allahuma yaal wabixamdika yani waa nasahaya xumaan baan kaa dheeraynaya anigoo ku dhehen bixamdika mahadintaada ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaha ilaah xaq lagu cabuday inaanu jirin ilaa anta adiga man astakfiruka dembi dhaaf ayaan ku weydiisanaya wa atuubu ilayka waana kuu toobadkeenaya sidaas ayuu odhanaya yacni qofka sidaa yidhaahdana rasuulku wuxuu qofka weysaystay ilaa ashhadu an laa ilaha waxdu laa shariika la ilaa dhammaadkeeda futixat lahu abwaabu ljannati tamaaniya albaabada jannada ee sideedda ayaa loo furayaa maa uu doono ayaanu ka gelayaa waxadaftu waxaan gooyey buu ihi sheikhu ducaaa alacdaa'i xubnaha ducadoodii waan gooyey id cilli laa asla lahu asal u leeyahay ma jirto yani waa kii muqadamada inagu soo yidhi adkaar haddaad aragto yani waxaad aragtay adkaarahee khilaafsan ay muxarar ku sugnaa khilaafsan haddaad aragto cusko waxaan ka soo xaqiijiyey kutubta xadiidka ee la cuskade marka wuxuu uhi waxadaftu waxaan gooyey ducaa alacdaa'i ducada xubnuhu ay leeyihiin ayaan gooyey oo muxarar ku taalay id laa aslow leanna waxaanay lahayn wax asala wax sugaya ayaana kutubulxadiis baanay asal ku lahayn raafici isagu sunanta ayaagu ka tiri adigu waxaanay tilmaamaa taariikh ibnu xabbaan iyo keyrkii in markaa lagu wariyey dee masalan haddii la odhan lahaaba xadiidka iska daciifka fadaa'il acmaal yani waa la isaga isticmaalaan dee waxa markaa shardi ah inaanu ducfigiisa hortu sii darayn waa inaanu ducfigu aada usii daraanin midda labaad waa inuu asal caamana hoos gelaya asal caamana waa inuu hoos gelaya waa inaanu dee sunanimadiisana rumaysnayn yacni xadiidka in sunno ku sugnaaday uu yahayna waa inaanu rumaysnayn oo markaa ducooyinka maxaa ka mid a masale markuu gacmaha maydhayo allahuma axfid yadaya min macaasiga kuliha ilahu gacmahayga ka ilaali macaasidaada markuu luqlaya allahuma acini calaa dikrika wa shuhrika markuu sandaarsanayo wuxuu odhaya allahuma arixni raayixata aljanna ilaahu ursa jannada ursiy markuu wejiga maydhaya allahuma bayid wajhi yawma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh ilah wejigayga caddee maalintii wejiyaan la madoobaanayaan qaarna ay caddaanayaan markuu gacanta midig maydhaya allahuma acdinii kitaabii biyamiini waxasibnii xisaaban yasiira ilaahu kitaabka iyo gacanta midigiga sii xisaab fududna iyo xisaab gacanta bidixna allahuma laa tucdii kitaabi bishimaali walaa min waraa'i daxri ilaahu gacanta bidixa iga siin iyo dhabarkayga dabadii toona madaxa markuu masaxayana allahuma xarim shacari wa bashari cala annaar ilaahu timahayga iyo jidhkaygaba naarta ka xarami markuu dhagaha masaxayana allahuma jcalnii min aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana ilah waxaad iga yeeshaa yani kuwa dhegaysta hadalka ee kiisa wanaagsan raaca allahuma sabit qadamaya cala siraati yowma tazillu fiihi laqdaam yani waa marka uu lugaha maydhaya taasina yani bal adigu u fiirsa haddaba walaalayaal taa ay fuqahadu diidaya waa ducooyin aada u wanaagsan oo weliba munaasabo fiican ma leh maca daalik waa la diiday maxaa loo diiday waaba ducee waana fiicantao mid walbana waa loo ekeysiyey maxaa loo diiday wixi waa cibaado mar hadday cibaado tahay yacni inaad adigu kordhiso oo aada wax ku darto mar haddii aanay sugnaanin oo aada weliba daa'imisood meel gaara uun aada la eegato yacni waxa weeyaan dee waa ziyaadiyo kordhin cibaadadii aada kordhisay marka ajri ka helimaysa waxba laga yaabaa inay dee ay waxba kaaga soo baydhaan baa laga yaabaa sidaa darteed waynu aragnay nusuusta ee ducada lagu seexdo binabi wabinabiyika aladii arsalta rasuulika aladii arsalta yani ducadu waxay ku soo aroortay wabinabiyika aladii arsalta markaas nin baa u bedelo yii ducada barya rasul birasuulika aladii arsalta kadaa buu markaa yidhi ha u bedelin aduu sidaa aan kuuri inu qaado yani markaa itibaac baa la doonayaa haddaad adigu wanaag iyo cibaadiye khayr aad doonayso waa inaad sida laguu sharciyeeyey iyo dikriga laguu dhigay aada raacdaa ee inaad adigu qardajeexdood mid kala samaysato ma aha leannu adkaartaa iyo cibaadadaasi dariiq bay ku gelinaysaa jannaday ku gelinaysaa taad laakiin adigu samaysataad jeexataa halkay ku gelin adaa garan marka waxadafdu ducaa alacdaa'ida laa asla lahu wax asaloy leedahay ma jirto baabu masxi lkufi qofka masixitaankiisa ayuu u baab yahay markaa qof waa iska buurhkanuun yacni iminka aynu gashanno kuwooda dhaadheere dee gumudaha asturaya iska xilliga waxaan say malaa buurhkanunbaa dee qof loo isticmaalaya leanno marka ay xataa kutubta luqada ay sawirayaan waa kabaha buurka ahun weeye markaa qofka masixitaankiisi ayuu baab yahay waxaynu halkaa waysada aynu ku soo marnay lugaha in la maydhaa inay tahay faradyaalka inay ka mid tahay yacnii diinteennuna waa yusri iyo diin fudayd weeye mararka qaarkood baa dee qofku kabaha ad adag ee qofka iyo kuwa kasii adag ayuu xidhanayaa dabeedna mar kasta u weysaysanayo saaritaankooda ayaa dhibaataiyo mashaqa ay kaga imanaysaa dabeedna waxaa loo baneeyey masax inuu masaxdo masaxana waynu tilmaami doonaa rasuulku sala allahu calayh wasalam waxaa ka sugnaaday inuu u ruqseeyey ninka musaafirkaa saddex maalmood inuu masaxdiyo habeenada ka muqiimkeennagina habeen iyo maalin markuu daaraqatulbaysa qof masaxo uu gashado xadiis saxiixoo kale waxa uu ku saaray in rasuulku sala allahu alay slam uu kaaji dabeedna uu weysaystay labadiisa qofna uu masaxay marka culimada qaarkood ayaa yidhi waa mansuuq oo mas waxa nasakhay suuraddan maa-ide ee waarjulakum ilaal kacbayni maydha lugihiina tidhi taas ayaa nasakday bay yidhahdeen laakiin waxaa la tilmaamayaa axaadiida yacni masaxa tilmaamaysa ragga wariyey qaarkood in islaamnimadoodu kaba dambaysay maa'ido soo degitaankeeda yacni waxaana weeyaan waa waxyaalaha tawaaturka tawaaturay ayay ka mid tahay ee axaadiida mutawaatirka lagu tilmaamo ayaa almashcal alqufayna ka mid yihi dad uun baa lagu ibtileeyoo diiday sidaa darteed baa culimo fara badani markaa ay caqiidada marka ugu soo daraan wa nara almasa cala alkhufayni waxaa kaloo ka mid caqiidada iyada in khufaynkala masaco leanna waa mutawaatir waarjulikum qirada waarjulikum waxaabay leeyihin almasxu cala alkhufayn bay tilmaamaysaa wamsaxuu biru'uusikum waarjulikum haddii la jiro waarjulakum haddii la yidhahdo xagga horay ku casbi waarjulikum haddii la yidhahdo la kasriyo waa masaxanay ku cadfamaysaayo masaxa bay noqonaysaa yajuusu fil wuduui waysada waa ku bannaan yahay lilmuqiimi kiinaga yowman wa leylatan habeen iyo maalin walilmusaafiriina halaatatan saddex bilayaalihi habeenada lala qabo min alxadasi laga bilaabo bacda lubsin xidhasho dabadeed ahaaday fain masaxa xadaran hadduu nagaadi ku masaxo uma saafaraw safra aw cakasa ama se aw cagsiyu dabagediyo lam yastawfi muddata safarin muddo safar ma ogsanayo wuxau leeyahay sheekhu yajuusu waa bannaan yahay labada qof in la masaxaa fil wuduui weysada isagoo ka bedel ah labada lugood maydhitaankoodii ee haddii qofku uu maydhanayo jinaabo masalan leeyahay ma masaxanayo ee waxa weeye weysada oo qura ayuunbaa la masaxdaa yajuusu lmasxu waa bannay cala lkufayni fil wuduui weysada lilmuqiimi kii nagaa ayuu banaayey yowman wa laylatan habeen iyo maalin uu masaxdo oo u ku bannaysaday wuxuu ma weysada ku bannaysan jiray walilmusaafiri kii socotana halaaatan saddex bilyaalayaa habeenadeediina lala qabo hal xadiida saxiixa ayaa ku saaro muslimkuu warinayo jacala rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay halaatata ayaamun bilyaalyayu lilmusaafiri masaxa markuu ka hadlayay saddex maalmood habeenadas ayuu musaafirka u yeelay maalin iyo habeen ayuu ninkii muqiimka ee nagaana u yeelay min alxadati muddadaana waxaa laga bilaabayaa xadadka iyo weyse la-aanta bacda lubsin intuu xidhay dabadeed timaada bimacnaa u fiirso waxa hortu shardiya si halkaa inoogu sheegi doono qofku markuu dahaaro qaatuu dahaaradiisa dhammaysto ayuu hortu labadiisa qof xidhanayaa marka uu xidhan muddadu waxay u bilaabmaysaa waysadaa iyo daxaradaa uu ku xidhay marka ay ka jabto ayay horta muddadii ka u odhanaysaa masalan kaba soo qaad iminka ayaad daharo qaadatay qofkaagii baad xidhatay dhag baad isku siisay waysadii aad ku xidhatay waad qabtay ilaa iyo salaaddii maqrib markii maqribkii ayay kaa burtay xilligaasay muddadii kow kaaga odhanaysaa duhurkii kaaga soo bilaabmi mayso macnaha hortu sidaas weeye min alxadai bacda lubsin xadadka ayay muddadu ka bilaabmaysaa xidhashada dabadeed ahaaday fain masaxa xadaran hadduu haddaba isagoo negi ayuu masaxday wuu weysaystay wuu xidhay yacni waa ka jabtay dabeedna wuu masaxday xadaran waa isagoo nagaadiyay uma saafara kaasuu socdaalay aw cakasa ama saas u cagsiyay oo isagoo intuu socdaal buu dabeedna ku masaxday maasuu nagaaday lam yastawfi muddata safarin muddadii safarka ma obsanayo labadaa midna oo maxay saddexdii maalmood habeen iyo maalintii unbuu dhammaysanaya habeen iyo maalintii ayuunbuu dhammaystiranaya xadarka ayaa la qalibaya wa shardu haddaba shardigiisu waxa weeye an yulbasa in la xidho bacda kamaali duhrin dahaara intay dhammaystirantay dabadeed ama an yalbisa in la xidho bacda kamaali duhrin dahaara intay dhammaystirantay saatiran wayushtaradu kownuhu saatiran waxaa la shardiya inuu yahay mid asturaya maxalla fardihi meeshii faralkana meelisiiona asturaya daahiran waa inuu daahir yahay yumkinu waa inuu suurtagelaya atibaaculmashi socod raacitaankii fii dhexdiisa lagu socdo litaradudi musaafirin nin socotaan noqnoqodkii lixaajaati dantiisa u noqnoqonayana yacni waa inuu raacaya qiila waxaa la xalaalan xalaalna waa inuu yahay walaa yujziu mansuujun mid la sameeyo la isgergeliye isaga ma gudayo laa yamnacu ma anfilo si ay asax haddaan qabanno aan biyo diidaynin walaa jurmuqaana ma ansaxayaan fil adhari adhar haddaynu qabanno waxau leeyahay sheekhu shardigiisu haddaba waxa weeye bimacnaa shuruuduhu baa loo jeeda waa mufrad mudaafa waxa weeye an yalbisa ama an yulbasa in la xidha bacda kamaali duhrin intii hortu dahaaradaadu ay dhammaystirantay waa in xidhataa is waa mid saatiran maxalla fardihi meeshii faralka la mayi jiro kuraamaha ana waa inuu qarinayaa hadduu ka hooseeyo maya waa inuu qarinayaa daahiran shay daahira waa inuu yahay qof markaa aan daahir ahayn masalan harag aan la magdiin oo kale laga sameeyey isagana ma ansaxayo ama shay nijaas ah sida harag ayuu kale ama mid doofaar yumkinu waa inay suurtogelaysaa tibaaculmashi socod raacitaankii fidixsa lagu socdo litaradudi musaafirin musaafir noqnoqoshadiina yacni loo soconayo ama u raacayo lixaajaatihi danihiisa u socdaa furid iyo rabid oo waa inaanu ahayn wax cidhiiri oonu ku socon karaynin wax ka balowsan oo ka dhacayana waa inaanu ahayn qiila waxa la yidhi xalaalan xalaalna waa inuu yahay oo falaa yakfil maasu cala almaqsuubi haddaa midaad soo dhacday uu yahay isagana ma ansaxayo lianna ruksa waruksa laa tunaadu bilmacaasi shayna wax lagu ruqsay ruksana macaasi laguma xidhiidhiyo bay leeyihin xaggaa safarka markaynu gaadho insha allahu tacaala ayaynu bal rukaska yani la baneeyey qofka musaafirka loo baneeyey ayaynu ku tilmaami doonaa walaa yujziu mansuujun mid lanasiyo la sameeyo la isgelgeliya ma ansaxayo laa yamnacu ma anfil asaxi asax haddaan qabana aan biyaha diidayn biyuhu ay lugtii uga dusayaan oo meeshaa taxee xarigga lagaga xidho aan ahayn biyuhu meelo kale hadday uga gelayaan oo bahal la-aan ishaysan uu yahay ma banaana fil asaxi asax haddaynu qaban leanna qaalibka qofku waxay leeyihin waa inay biyaha diidaan iyo markaa nusuustii tusaysee ruksadana yani kaas ayuunbay u iilamaysaa tanig wuxuu le waa iska banaayay sii kii dildilacsanaayo kale walaa jurmuqaani fil adhari adhar haddaan qabno jurmuqaana iyana ma banaana waa qof qof laga dul xidhay oo mid kasta uu saalix u yahay in la masaxo markaa in dee kan sare lagu gaabsadaa ma banaana fil adhari haddaan qabano xeruqsadu dee waxay ku soo aroortay qofka xaajada ayaa u baahan markaa wax la isdulgeliyaana dee markaa iyadana dan iyo baahi kuma jirto jurmuqna waa kelima farisiya oo carab loo rogay asarka waa shay markaa qofkao kale waasic ahaayo qofka ayaa markaa laga saraysiin jiray qabowga daraadii markaa fuqahaduna qof qof ka sarreeya ayuunbay u isticmaaleen suurooyin dhowr ah oo ilaa dhowr iyo soddona ayaa ka soo baxa marka la rogrogo waynu iska dhaafinayna wayajuusu waxaa bannaan mashquuqu qadamin mid xagga dambe yacni gumada ka dilaacsan laga jeexjeexay oo shudda filasaas haddaan qabanno la adkeeyo oo tax loo sameeyo xarig lagu xidhay waxau leeyahy sheekhu waxaa bannaan mid xagga dambe mashquuqada mid xagga dambe gumada ka dilaacsan oo ka jeexan oo shudda markaa la adkeeyey oo lagu xidhay shirig cura ama yacni xarig iyo taxi xarig baa markaa lagu xidhay oo kana xarigan aynu ku xidhanno kabaa ayaa lagu xidhay oo markaa meeshii faralka markuu socdo aan waxba ka muuqanaynin masaxu waa kaafinaya markaa sida sax maxaa yeele dee sutrigii asturidiina waa xasishay mashigiina waa socodkiina waa ku soconaya taani wuxuu leeyahy ma banaana oo ma masixo ma kaafinayo iyo hadduu gomadiisa saaro masalan shay kale oo markaa uu ku adkeeyba si aanu u masaxaynin ayaanu kana u masaxaynin marka haddaba masaxina waxa weeye masalan waxaynu nidhi qofku markuu dahaaro qaatuu dhammaysto waa inuu xidhaa muddadii waxaynu nidhi waxay u bilaabmaysaa marka dahaaradaa uu ku xidhay ay ay ka burto dahaaradaa uu ku xidhay markay ka burto wixii ka dambeeya markuu dahaaro qaadanayo weyshaysanayo markuu inta kale soo dhammeeyo halkii lugaha uu ka maydhi lahaa ayuunbuu korka ka masaxaya bimacnaa sidaa weeye waxaa laga yaabaa nin intaasoo kitaab soo dhigtay inaanu haddana fahmin haddii la bal sharax sida yani loo masaxayo wa yusanu waxaa la sunneeyaa masxu aclaahu xaggiisa sare masixitaankiisa waa seliyo xaggiisa khuduudan yani jiid sidaa loo jiido jiid jiid wa yakfii waxa kaafinaya oo ku filan musamaa masxin masax yani wax la yidhaahdo oo yuxaadii qaabilsan alfarda faralka ilaa asfala rijli lugta xaggeeda hoose maniyo caqiba ciribteeda oo falaa cala almadhabi ayada ma kaafinayo masaxda mase cala madhabi madhabka haddaan ku socono qultu waxaan ihi haddaan waa waayay xirafuhu ama xarfuhu dhinaciisu kaaswaliya xaggiisa hoose ayuunbuu lamid yahi wallahu aclam wuxuu leeyahay sheekhu waxaa la sunneeyaa inuu masaxo qofka xaggiisa sare ayuu masaxayaa waasfaliya xaggiisa hoose khuduudan yacni jidid iyo khadad ayuu si macnaa khada ayuu masaxayaa oo macnaha waxay leeyihiin waxaa fiican gacanta bidix ayaa cidhibta ayuu hoos dhigayaa gacanta midigna wuxuu saarayaa faraha dabeedna sidaasuu isu weydaarinaya gacanta bidixna hoos buu u marinaya gacantii midigna kor xagga saaqa iyo dhudhunka ayuu usoo marinayaa wa yakfii musamaa masxin waxaana kaafinaya buu hi masax wax lagu magacaabo musamaa masxin masax wax lagu magacaabo leannahu waxay leeyihiin dee sidii madaxa masixitaankiisa oo kale bay sheegayeen musamaa masxin ay halkaa ku soo ba halkana waxay leeyihiin musamaa masxin yani masax wax lagu magacaabo ayaa ku filan leannahu waxay leeyihin masaxu wuxuu soo arooray isagoo mutlaqa yani hala masaxo un baa la yidhi mana ansixin qadaridiisana shay kuma ansixin oo lama odhan intaa masaxa fatacayana aliktifaau bima yandaliqu calayhi lismu waxa markaa waajib noqotay in lagu kaaftoomo wax magaca masaxuun ku dhacayo magaca masaxuun ku dhacayo walaabudda an yakuuna almasxu masxasi waa inuu yahay yuxaadi alfarda maxal alfard waa inuu qaabilayaa meeshii faralka xagga daahirka bimacnaa muxuu diidayaa haddii aad masalan halkaa aada u soo dheer yahay oo meelaha gubka joogo oo xaggan sare unaad ka masexda ayuu diidayaa ee meel qaabilsan intii la maydhi jiray furaamaha iyo wax ka hooseeya meel qaabilsan adigu intii faralka la maydhi jiray waa inuu yahay ilaa asfala rijli wa caqibaha wa caqibaha yacni cidhibta xagga hoose lugta xaggeeda hoose iyo cidhibteeda mooyaane oo falaa iyada yakfii ma kaafinayo masaxa labadooda la masxelo cala madhabi haddaan qaban maxaa yeele ku gaabsigooda iyo kuma soo aroorin in xagga sare lagu gaabsadaan waa soo aroortay dee ruqsadani waxa waajibaya in la raaco oo cali bn abi aalib baa wuxuu yidhi low kaana diinu bira'yi haddii diintu ra'yi iyo wax la qiyaasay iyo wax laysu geynaya ay tahay lakaana asfalu lkufi wlaa bilmasxi min aclaa yani waxa uu ahaan lahaa kufka xaggiisa hoose mid ka mudan masaxa xagga sare laakiin rasuulka ayaan arkay isagoo xagga sare masaxaya haddii diintu qiyaas ay tahay oo nin waliba uu intuu xiimajingareeyo u dabeednaha ku kicinayo anigu waxaan odhan lahaa buu yidhi war qofka xaggan sare maxaa laga masaxaya xaggan hoose dhulka iyo laga yaaba inay nijaasiya wax la kulantay xaggaa hala masaxa waan odhan lahaa buu yidhi oo xaggan sare ha la iska daayo laakiin diintii baan ra'yi ahay inay itibaacayo in la raaco rasuulkaana arkay isagoo korkaa ka masaxaya eedda korkii ayuu baan ana ka masaxaya bule diintu ra'yi ma ahayn ali bn cumar bin khadaaba markuu dhagaxa dhunkanaya wuxuu hi waan ku ogay dhagax inaad tahay aan waxbana tarin xajirasuudka waxna tarin waxbana anfacaynin haddaan rasuulka ku dhunkanaya aanan arag kuma dhunkadeen buu markaa diintu walaalayaal sidaas ayay doonaysaa wixii aad macno ka fahamtay iyo wixii aanad macno ka fahminba siday tahay in loo raaco adigu waxbana aanad kordhin adigu waxbana aanad kordhinin haddii aad adigu wanaag doonayso bal masalan waxaad arkaysaa yani arbiciinkaba waxaa ku yaala yani subxaan allah iyo alxamdu lilah masalan dikri oo kale marka laga hadlayo ayaa middi ama labadoodu waxay buuxinaysaa ajrigood maa bayna asamaa waalardi samadiyo dhulka inta udhaxaysa haddaad intaasoo qura caaw oo dhan wado yani waad ka dhergaysaa yani dad baad arkaysaa ku dawaqayo gediga caawa kusoo jeedaya yani wax kale haddana macadaale ajri baan doonaa bile hadday ajri doonayaan sidaa ay nusuusta u tilmaantay ha raacaan qultu waxaa dhe xarfuhu ka asfalihi nawaawi wuxuu leeyahy waxaan idhi xaggiisa yani dhinaciisu xagga hoose ayay la mid tahay oo dee labadaba la arki maayo markaa in lagu gaabsadaa iyadana ma banaana walaa masxa masaxuma sugnaanin lishaaki nin shakisan fii biqaa'i lmuddati muddada haritaankeedii qof ka shakisan isaga masaxuma sugnaanin fain ajnaba hadduu jinaabubo wajaba tajdiidu lubsin xidhasho inuu cusbooneeyo iyo waajiba waman nasaca qofka siiba walxaal huwa isagu biduhri lmasxi masaxa dahaaradiisii wuu ku sugan yahay kasala qadamayhi labadiisa gumdada ayuu maydhay wa fii qowlin yatawaddaw wuu weysaysanayaana waa la yidhi waxau leeyahay sheekhu masaxuma sugnaanin nin shakisan fii baqaalmuddati muddada haritaankeedii qof ka shakisan nin musaafiro isla war saddexdii miyay kaa dhamaadeen talo mise kaanay dhamaaden nin muqiim ahoo nigi ole talow habeenkiiyo maalintii miyay kaa dhamaadeen miyay goday mise may goyn waxay lahayd dee masaxni ruqso muddale ayuu ahaa mar hadduu muddadii uu ka shakiyo asalkii oo maydridii ayuu u noqonaya fain ajnaba hadduu jinaaboobo jinaabo ku dhacdo wajaba tajidu lubsin xidhasho inuu cusboonaysiiyo ayaa waajiba bimacnaa meesha bimacnaa hadduu masax doono waa inuu siibaa u dahaaro qaataa leannahu rasuulka sala allahu alay slam waxay yidhaheen wuxuu asxabtu calen rasuulku wuxua mid nafara inaan markaanu socoto nahay inaanan khufafkayga siibin saddex maalmood ilaa jinaabo mooyaane yani ardu qofku jinaaboobo waa inuu maydhashada u siibaayo intuu siibo si fiican u maydho dabeetana wayse qaataayuu xidhaayo dabeetana saa u bilowdaa waman nasaca ka siibo huwa biduhri lmasxi qofka siiba isagoo tahaaradii masixitaanka ku sugan kasala qadamihii labadiisa gumudood ayuu maydhaya qofka iska siiba isaga oo ku sugan daxaaradii masaxa isagoo daxaaro qaba ayuu siibay oo masaxday kasala qadamay labasi gumadood in buli maxaa le daxaaradoodii ayaa dee burtay leanno asalku waa in la maydho masaxuna bedel buu ka ah xuunkii bedelku markuu suulay asalkii ayaa loo noqonaya sidii gebagabaysiga oo kale marka biyo la waayo wa fii qowlin yatawada'u qowlna wuxuu leeyahay maya wuu weysaysanayaa liannahu waysadu waa cibaado uu xadad buriyo mar hadday xadad burinayey waxay ku dhammaanteed way buraysaa markaa barhkeed hadduu buro sidii salaada oo kale mar hadduu barhkeed buro dhammaanteed way wada buraysaa buu qowlkaasi leeyahay allahu aclam